أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii labaad si buuxda gacanta ugu haya degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada muqokori taliyihii hore ee maleeshiyaadka lugta ee kooxda hiridada soomaaliya ayaa furashada degmada muqokori ku tilmaamay guuldarro weyn oo ku habsatay murtadiinta saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada muqokori maamulka ridada hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in askar iyo saraakiil badan looga dilay dagaalkii muqokori isagoona saadaaliyey in mujaahidiintu ay dalka la wareegi doonaan howlgal qorshaysan oo lagu iqhtiyaalay saraakiil ka tirsan dowladda siliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya in ka badan lixdan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rabshado waaweyn oo ruxay magaalooyinka dalka kenya ardayda madarasada abuubakaru sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii labaad si buuxda gacanta ugu haya degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan sida uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed waxaa maalinkii labaad ay raayada duuxiidku ka taagan tahay degmada muqokori ee bariga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan kadib dagaaladii xoogganaa ee shalay lagu soo afjaray saldhigyadii cadowga ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii gacanta ku haya gacan ku haynta degmada iyadoona ay xaaladdu degan tahay bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta ayaa daadsan waddooyinka iyo duleedka degmada muqokori kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiishii horkacaysay duulaankii ashaadala dareernimo howlgalladii shalay ayaa rucbi iyo argagax xoogan ku reebay kooxda riddada soomaaliya iyadoo cabsi iyo qoobgariir laga dareemayo magaalooyinka kale ee ay ku sugan yihiin ee dhaca isla gobolkan duulaankii muqokori ayaa qayb ka noqonaya silsilado howlgallo ah oo allah fadligii ciidamada mujaahidiintu ay bishii shacbaan ka soo bilaabeen wilaayada shabeellada dhexe kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno fara badan sidoo kale dhammaan waxaa deggan xaaladda deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan laga soo bilaabo yosooman ilaa iyo mubaax dhanka kale qaar ka mid ah saraakiisha murtadiinta ee shalay ka badbaaday weerarkii muqokori ayaa nolol iyo geeri toona lagu sheegin halka kuwo kalena ay carar ku galaan maxaas kuwo kalena ay bakhtiyadoodu waran yihiin fagaaraha dagaalka mahadsanid yaasir taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada muqokori walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan si aanbaqaadaya ninka gaala caabuday rabbina gooyey xariggiisa baryo wuxuu gabraartaba hadduu malagu soo gaaro jahannamo inuu geli kitaab garan ayaa sheegay sheekh cabdulcasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab ah ayaa shir jaraa'id oo uu shalay qabtay ku faahfaahiyey weerarkii shalay lagu xasuuqay murtadiinta iyo la wareegiddii mujaahidiinta ee degmada muqokori waxa uu ka hadlay sheekh cabdilcasiis dagaalkii shalay ka dhacay degmada muqokori iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi isagoo sheegay in ay saraakiil ku bakhtiyeen saakay subaxnimadii hore ayay ciidamada mujaahidiintu ka dhaqaaqeen goobihii ay ku sugnaayeen ee duleedka degmada moqokori oo ku taalla bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmadaas iyo nawaaxigoodu waxay ka mid ahaayeen deegaanadii ay cadowga sannadihii lasoo dhaafay ka wadeen dagaalka ashaadolo dariirnimada ah ee ay doonayeen inay ku tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliya istishaadiya ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyaddu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaasoo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiyiinta dagaal culus kadib mujaahidiintu waxay allaah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiyiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ciidamada cadowga ashaadolo dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale khasaaraha cadowgu intaa waa uu ka badan karaa iyadoo ilaa saacaddan oon hadda hadlayno meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiyiintu u firxadeen cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadala dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiyiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori farajiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa doora weynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan diilin kaga yeelay intaasi kadib sheekh abuu muscab ayaa fariin bakhtoobaadkeen aha u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku sugan sufuufta riddada isagoona ugu baaqay inay hubka dhigaan allahan u toobad keenaan maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idin soo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leenahay hubka dhiga wilaayada la soo xiriira nuqabada la soo xiriira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaannadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala jihaadkuna wuu socon doonaa xataa laa takuuna fitna wa yakuuna diinu kulluhu lilaah hadalka afyaheenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaya xilla ciidamada mujaahidiinta ay maalinnimadii shalay dagaal kula wareegeen degmada muquri ee dhacda bariga wilaayada hiiraan halkaasoo si ba'an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee u adeega gaalada saliibiga ah mahadsanid marwan taliyihii hore ee maleeshiyaadka lugta ee kooxda riddada soomaaliya ayaa furashada degmada muqokori ku tilmaamay guuldarro weyn oo ku habsatay murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed tan iyo shalay markii ay mujaahidiintu raayada tawxiidka ka taageen degmada moqokori kuna soo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa si weyn isu soo taraya qayladhaanta kasoo yeeraysa madaxyaweynta ah kooxda riddada soomaaliya taliyihii hore ee waxa ay kooxda riddadu ugu yeerto ciidamada lugta ah jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa walaac xoogan ka muujiyey furashada mujaahidiinta ee degmada moqokori waxa uuna tilmaamay in tallaabadaasi ay dhabarjab xoogan ku tahay kooxda ashhadala dirirka ah ee filla soomaaliya murtad biixi waxa uu ka dhawaajiyey in moqokori ay ahayd ubucdah iyo barbilowga duulaankii saliibiga ahaa ee dhowr sano ka hor ay kooxda riddada iyo kufaarta caalamku ay wadajir ugu soo qaadeen wilaayaadka islaamiga sidaas darteedna furashadeedu uu halbacaad lagu lisay ka dhigay fuuqbaxii dhaqaale iyo milatariih ee muddadaasi soo gaaray isbahaysiga kufaarta murtadkani waxaa kale oo uu ka hadlay istiraatiijiyadda ballaaran ee ay leedahay degmada muqokore waxauna xusay inay kulansiiso wadooyin fara badan oo isku xidha deegaano muhiim ah isagoona geesta kale soo hadalqaaday qiimeen uu horey ugu sameeyey dagaalkan u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda gobolka hiiraan ee uu tilmaamay inuu u dhigmo dagaalka ka socda yukrain islamarkaana ay guushu raaci doonto cidda la wareegta degmada muqokore waxauna yidhi isagoo arrimahan ka hadlaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda ingiriiska maalinimadii shalay ayaa murtad biixi la weydiiyey su-aal ahayd maadaama dagaalyahanada al-shabaab ay la wareegaan muqokori ma u gudbi karaan deegaanada ku jira gacanta ridadaha ee gobolka galgaduud waxayna warcelintiisu noqotay sida tan maalintii shalay ayay ahayd markii geesiyada towxiidka ah ee bariga afrika si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta degmada muqokori kadib markii ay cagta mariyeen maleeshiyaadkii ku sugnaa halkaasi iyadoo howlgalkani uu qayb ka yahay gulufka xooggan ee mujaahidiintu ay ka wadaan deegaanadaasi mahadsanid cabdulqani saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaamiyey weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada muqokori waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan saraakiishii iyo madaxyaweyntii hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee shalay lagu laayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada shabaabulmujaahidiin ku xoreeyeen degmada moqokori ayaa markii ugu horreysay ka hadlay la wareegitaanka mujaahidiinta ee degmadaas guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa degmada moqokori ee shalay dagaalka looga saaray degmadaas ayaa ka mid ah murtadiinta sida weyn ooga qayla dhaamisay furashada mujaahidiinta ee degmadaas murtadkan ayaa xusay in degmada moqokori ay fariisimo ciidan ku lahaayeen saddex ciidan oo ka tirsan riddada kuwaasoo shalay magaalada looga saaray weerarkii cagmarinta ahaa ee camaliyadda istishaadiga ku bilowday wuxuu qiray in dagaalkaasi khasaaro culus lagu gaarsiiya murtadiinta isaga oo dhanka kala sheegay in saraakiil ciidan oo ka tirsanaa murtadiinta ay ku waayeen weerarka wallaahi muqokori horta inaa laga qabsado unbaa ka dhaartay sideedana biniaadamku markuu dagaal ku jiro marna waa guulaystaa marna waa laga guulaystaa dadkii qaar ka mid ah markii difaacadii ka baxay ciidamo dowlana waa joogeen oo waa ku dhinteen oo waana ku dhaawacmeen oo ciidamada nisa ah iyo ciidamada milatariga labaduba waa joogeen laakiin dagaala sidiisaba waxa ah noocyo badan u dhaca marka anaguna kama duwanin hadda laakiin guuldarradu wax micnaa ma laha in magaaladay qabsadaan ma waa jira hal nin oo sargaala oo lala yahay waa jira oo nisa ahay magaciisa cabdixeesha la yidhaha cabdixeesh in daraato waxaa dhacday inaan xitaa shidaalan dhaawaca ku qaadno aan weyne annaga dhaawaceeniyaan waayne waxaan ku qaadno toban jeer aan ka codsanay dowladda xataa mesejaan u qoray rag waaweyn aan ka codsaday oo saraakiila oo waxuu ahaa dowladda jawooyin sare ka haya ilaa haddana wax jawaabo kama hayn murtad maalig cabdalla oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada sidoo kalena ka tirsanaa qabqablayaashii hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee shalay dagaalka looga saaray degmada moqokori ayaa xaqiijiyay in magaalada ay gacantooda ka baxday wuxuu tilmaamay in maleeshiyaadka murtadiinta jab xooggan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi khasaaraha nafeed iyo midka dhaawac ee weerarkaasi lagu gaarsiiyey murtadiinta ayuu sidoo kale soo hadal qaaday iyo in magaalada si buuxda ay gacanta ugu dhigeen mujaahidiinta xaaladda hadda moqokori waxay ku jirtaa gacanta al-shabaab asbuucii hore aniga si shaksigana aan u joogay todoba maalin magaalada beledu moqokori halkaas oo aan ka shaqeynayay nasiib darro maanta ayay la wareegeen haddadan aan kula hadlaya dhaawac ayaa lasoo wadaa dad ayaa ku dhintay maanta qarax ayay magaaladii geliyeen dagaalna sidiisaba maalinna waa guulaysanaysaa maalinna waa laga guulaysanayaa sidoo kale mid ka mid a qabqablayaasha riddada ee lagu jabiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan ayaa dhankiisa qiray in degmada moqokori laga saaray maleeshiyaadkooda kadib markii weerar cagmarinna halkaasi ay ku soo qaadeen ciidamada shabaabul mujaahidiin murtadkan oo uu argagax ka muuqday ayaa tilmaamay in saraakiil iyo askar looga laayo weerarka wuxuu si gaara u xusay mid ka mid a saraakiishii dagaalka lagu dilay kaas oo ah murtad mawliid banjar meeshaan nimankan qaraxyina soo galeen meeshaasi qaraxyina kusoo galeen dadka wixina waa kala firdhabeen hadda duq baa lagu jiraa wallaahi makur hadda xaalkeeda wax qof wax ka sheegi kartaa ma jirto hadda ciidamadii jirana waa kala farxadeen saasi waa u dhaceen marka nin wada dadka magaalada xoogaa geedaha looga baxay maadaama ay qarax qaraxyo badan ay yimideen nimankaas waa waa dhinta allah naxariis weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta degmadaas ayaa noqday weerar bannaanka soo dhigay fashilka iyo jabka cadowga allaah uu kala kulmay duulaankii uu saddex sano ka hor ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga mahadsanid abuxasaan maamulka riddada hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in askar iyo saraakiil badan looga dilay dagaalkii moqokori isagoona saadaaliyey in mujaahidiintu ay dalka la wareegi doonaan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoosi aanbaqaadaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ashaadal diriirka hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadkooda lagala wareegay degmada moqokori ee wilaayada hiiraan isagoona qiray in saraakiil sarsare looga laayay goobta cabdi daahir guure oo ku magaca dheer karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka riddada hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkii ka dhacay degmada moqokori uu ahaa mid gaadmo ah oo lagu laayay askari saraakiil wasiirkan murtadka ah ayaa ku cadaacalay in taageeradii ay ka helayeen kooxda riddada soomaaliya ay gaabis ahayd taasina ay keentay in maleeshiyaadkooda laga adkaado maamulka ashaadaldirirka hirshabeelle ayaa soo hadal qaaday halista ay wajahayaan maleeshiyaadkooda ku sugan degmooyinka kale ee gobolka hiiraan isagoona dagaalkii moqokori ku tilmaamay mid fariin aan wanaagsanayn u diraya murtadiinta kale dagaalkaas dagaal hadda bilowday maahan waa dagaalkii in muddo saddex sanaba ay ku jireen nasiib daro maalin walba culeyskiisau leeyahay marka caqabado badana iska jiro oo adiga taageerada iyo deegaanada deriska iyo dadka soomaaliyeed dagaal kuma wada jiraan khasaarana wuu jira haddii dagaal dhaco waa dhacaysaa marka ayaga mar walba gaadmada iyo qaraxda way sameeyaan soomaaliduna waxay tiraa bowda rageed midba maalin qaawan laakiin maanta waa maalin ay khayaano sameeyeen oo gaadmo ay sameeyeen dadkas dad muhiimuna way ku baxeen oo shaksiyaad ah moqokori saa ka warqabtaba dee deegaanadii lamidka ah oo dhan baa la haystay aadaya baalaa la haystay cilaal axmed aa la haystay meelaan uga baxno dagaalka ma haysano space ma haysano aan uga baxno waxaan ku qasbannahay dee waxa ka dhinaa kara maan garan karnaa dee dowladdu sidii hadda dagaalka filiskii hore oo ku socday ee birigii hore dagaalka lagu bilaabay oo mataban looga soo bilaabay oo lagu xoreeyey hirshabeelle oo dhan hadda uma socdo argagixiso ayaa qabsanayso koonfurtana waxaa ka tali doona al-shabaab mana dhici doonto dowladnimo soomaaliyad oo shaqaysa haddii annana la qabsado cabdi daahir guure karoore wuxuu saadaaliyey in mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegi doonaan gobollada dhaca koonfurta soomaaliya ayna suurtagal tahay inay ridaan oo ay jilbaha dhulka ugu dhuftaan kooxda riddada ee ciidamada shisheeye muqdisho ku ilaalinayaan mahadsanid abuusheyba howlgal qorshaysan oo lagu ikhtiyaalay saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgal qorshaysan oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ay mujaahidiintu ku dileen cadow cali buurey oo ahaa guddoomiyihii dowladda kaafiradda kenya ugu magacownaa deegaanka qarso waxayna mujaahidiintu guddoomiyaha ka furteen qori a k afartan iyo toddoba ah sidoo kale mujaahidiintu waxay howlgalkaasi ku dileen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray nuur gaabis cali kaasi oo si gaar ah ula shaqayn jiray ciidanka afduubka ee dowladda saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa muddo ku daba jiray labadaasi sarkaal kuwaasi oo dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan deegaankaasi dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo raamo ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari kooyal ah oo kolonyada qayb ka ahaa waxaana sidoo kale bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee la socday gaarigaasi in ka badan lixdan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rabshada waaweyn oo ruuxay magaalooyinka dalka kenya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa dhintay dalka kenya kadib markii ay dhaceen mudaharaadyo ka dhanaa dowladda kuwaas oo dhacay maalinimadii isniinta ee shalay oo ku beegnayd sanad guuradii soddon shanaad ee kacdoonkii caanka ku ahaa sabca sabca booliska ayaa sidoo kale sheegay in kontin laba askari ay ku dhaawacmeen isku dhacyadaas oo ka dhacay magaalada nairobi iyo qeybo kale oo ka mid ah dalka kenya booliska ayaa la sheegay inay isticmaaleen rasaas nool iyo biyo kuluul si ay u kala eriyaan dadka mudaharaadayay kuwaas oo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah dowladda saliibiyadda kenya kacdoonkii sabcasabca oo micinaheedu yahay toddoba toddoba afka sawaaxiliga ayay dadka kenyaatigu isugu soo baxaan toddobada luulyo sanad walba si loo xasuusto kacdoonkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ee shacabka kenya ay ku dalbadeen in la rido dowladdii keligitaliska ahayd ee daniel armoy kadib sannado badan oo uu xukumayay dalkaasi dadka mudaharaadayay sanadkan ayaa ku eedeeyay dowladda saliibiyadda kenya ee uu hogaamiyo gaalka lagu magacaabo william ruuto inay mas-uul ka tahay musuq maasuqa baahay iyo sicir bararka dalkaasi hareeyey dadka bannaanbaxayay ayaa sidoo kale xukuumadda ruuto ku eedeeyey inay adeegsanayso kooxo hubaysan oo rabshado abuura si ay u sumcad dilaan dhaqdhaqaagooda halka dowladda ay ku tilmaantay mudaharaadyada iskuday afgembi wasiirka arrimaha gudaha dalka kenya ayaa sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay hantida shacabka muddada ay socdaan mudaharaadyada tan iyo bishii juun ee sanadkan ugu yaraan siddeetan qof ayaa ku dhintay mudaharaadyada ka dhacaya guud ahaan dalka kenya geerida nin caan ka ahaa dalkaasi kenya ahaana macalin islamarkaana u geeriyooday gacanta booliska bishii juun ayaa la sheegayaa in ay sii kicisay carada shacabka kenya dadka u dooda waxaa loogu yaro xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in inta badan dhimashada ay sabab u ahayd rasaas toos ah oo ay isticmaaleen ciidamada booliska si dadka ay u kala ceriyaan ururada u dooda waxaa loogu yaro xuquuqda aadanaha sida amnesty international ayaa sidoo kale ku baaqay in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo deg deg ah si loo helo cadaalad dhab ah loona joojiyo tacdiyada mahadsanid caliyare ardayda madarasada abuubakar sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool sida warbixinta warkan uu mar kale ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan can abi hurayrata radi allahu canh qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina fi ljannati mi'ata daraja acadda allahu lilmujaahidiina fii sabiili illah ma bayna darajatayni kamaa bayna alsamaa'i waalard rawaahu lbukhaariy iskuulka abuubakar sidiiq waxa uu ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dhigta arday da-yar oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo marka la fiiriyo da-dooda iyo aqoonta ay xambaareen ay tahay kaaf iyo kala dheeri waxaan leenahay maasha allah dhowaan ardaydu waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qaar ka mida aqoontii iskuulka ay ka barteen kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar munaasabadda waxaa goobjoog ahaa culummo waalidiin waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kale kuwaasoo si weyn u dhuuxayay midhaha ay gurteen carruurta ay dhaleen iyo aqoonta la baray taas oo farxad gelisay ujeedka bandhigga waxa uu ahaa in la muujiyo waxbarashada ardayda iyo heerkooda aqooneed siday ii sheegeen qaar ka mida macallimiinta iskuulka haddaba waa kan qayb ka mida bandhiggii ardaydu ay sameeyeen التوحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة فنؤمن بأنه رب العالمين وخالق كل شيء ومالكه المتصرف فيه ومن أفعال الله سبحانه وتعالى تدبير الأمور وإنزال الغيث ونحو ذلك وهذا التوحيد قد أقر به الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة والسلام سيرا على نبينا اسمه محمد أبو عبد الله منه مفرد وجد شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصل العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداد بين قريش كينا مولد في البلد الأمين أعمى قدم الفيل للتبين في يوم اثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتام مع حليمة في ثاني عشره حسابا عولي فأولا راع مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجا حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى محبته وبر والديك ولتطعهما تفز وصل أيا بني الرحما بجل كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما waxbarashada waa furaha nolosha waxay wilaayada islaamiga ee bakool xoogga saaraysaa waxbarashada ardayda da-da yar kuwaasoo loo furay macaahid maraakiis iskuulaad iyo goobo kaleoo waxbarasho say u noqdaan kuwo anfaco naftooda iyo nafta muslimiinta intaba guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته